faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu duhur wanaagsan halkan waa reediyo cadaado kusoo dhowaada warka duhur qodobada aad dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon faahfaahin dheeradoo ka soo baxaysa dagaal xalay al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose soomaaliya oo ka qaybgelaysa shirka jina iyo afrika shirka xubnaha federaalka qaybtuka ah ee dowlad goboleedyada iyo madaxda qaranka oo hakad ku jira ayadoo la mari la-yahay axmed ducaale geellixaaf daliilka ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ee bishan barakaysanee rabadaan oo dhammaan ay geysteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodob intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doorkoran warka duur reediyo cadaado goorow diyaargarooba warkaas wantaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur qamiisa taarada ay ku astiisan tahay sagaalka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka warka duur wax soo saaray shaafici shariif maxamed iminkii haatan kusoo dhowada warkii oo dhan faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaysa dagaal xalay ururka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose shaafici shariif maxamuud al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan bariire iska caabinayay kala kulmeen ciidamada xoogga dalka waxayna sheegeen xubno ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan bariire oo la hadlay raadiyo cadaado in ay dib u laabteen al-shabaab muxidiin xirsi wehliye oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee ku sugan beriire kana mid ahaa ciidamada xala weerarka ay ku soo qaadeen al-shabaab oo waraysi gaar ah siiyey raadiyo cadaado waxa uu carabka ku dhuftay in difaac adag ay kala kulmeen islamarkaasina rasaas islamarkaasina rasaas goosgoos ay dhex martay walow uusa xusin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay waxa uu sheegay muxidiin in dhankooda dhaawacyo ay gaarsiiyaan al-shabaab hase ahaatee aysan ciidamada xoogga dalka wax khasaare ah ka soo gaarin dagaalkaasi dhex maray al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ee ku sugan beriire waa sida uu hadalka u dhigay wallaahi walaal macaane xalay qadar abaare saddexdii iyo shan iyo toban daqiiqo ayay qoladii micnaha shabaabka ah ay weer nagu soo qaadeen ilaahay kuma darnaade xabado badan bay nagu rideen innakana waa iska caabinay marka adiga qadar toban daqiiqa camal markay xabadda socotay kadibna waaba carareenba waxaan joognay deegaanka beriiraan joognaa deegaanka beriiraan joognaa meeshaaba difaacinaaba maxaa khasaaraha ka dhashay marka weerarka in kusoo qaadeen iyo iska difaacideena
wallaahi ayaga micnaha dee dhaawacooda baan aragnay ma ahana dhaawacoodina maanaan qaban laakiin waa jiiteen dhiigoodii wixii aragnay oogiyaal baan ku qaraacnay ilaahay kuma darnaadee saakaan indhayna arway dhiig iyo waxbaan ku aragnay ayka dhaawaca guudaa mooyaane annaka yaaba naga badbashaa khasaaraha waan gartay dagaal culus ma idin dhex maray
ha ha dagaal culus baan dhex maray dagaal culus waxaad leedahay dagaal culus ayaana dhex maray khasaare ayaan yaka gaarsiinay innakana waxbaynama soo gaarin bal sidee isku qabanaysaa
wallaahi waa isqabanaysaayo markii dad oo weerara iyo dad difaaca oo ogtahay deega qofka micnaha dhibaato badan waa dareemi karta adigaba ma ahan markii ugu horreysay oo weerar noocan oo kale ay ku soo qaadayaan maxay tahay idinka qorshihiin ama inaad berire oo keliya ku ekaataan
may may may qorsheen inaan beriiro keliya ku ekaano ma ahan ilaa ilaa iyo cadiga intuu shabeelada samid samida ku sugaynaha waa daba soconaynaa insha allah wallaahi weerarkii hore ay soo qaadeen waa la daba galay meeshay ka yimaadeen iyo meel walba waa la ogaaday rag kamid a xataa waa lasoo qabtay oo xiran yihiin I- imise xubnood ayaa xiran oo lasoo qabtay
wallaahi waxaa lasoo qabtay afar nin oo lasoo qabtay afar nin xaggee baa lagu hayaa
waa la gudbiyey waa la gudbiyey waan gartay marka hadda xaaladda guud ee beriire xilligan aan kula hadlayo waa sidee
xaaladda guud ee beriira waa degan tahay walkiisan micnaha deegaanka shacabku dhaqdhaqaaqiisa uu ku yaryahay oo shacabkii hore u baxeen ee shacabka hore u raaceen
ma ahan markii ugu horreysay oo al-shabaab ay dagaal ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose dhowaan ayay ahayd markii halkaasi khasaare ba-an uu ka dhashay kadib dagaal ay soo qaadeen al-shabaab kuna qaadeen saldhigyada beriire ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka qayb gelaysa shirka jina iyo afrika agaasimaha waaxda aasiya australia wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya shirwac cabdulaahi ibraahim ayaa shalay arbacada wuxuu qaabilay safiirka safaaradda shiinaha ee soomaaliya bilowgii kulankaasi agaasima shirwac waxuu gudoomiyey casuumad rasmi ah oo uu ka helay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah oo ka timid dhigeysa shiinaha si uga qayb galo kulanka watashiga ah ee heer wasiir oo madasha iskaashiga shiinaha iyo afrika oo lagu qaban doono magaalada beijin ee waddanka shiinaha intii lagu guda jiro kulankaas ayaa waxaa laga wada hadlay xiriirka labageesoodka ah ee labada dal ee saaxiibada ah u dhexeeya si gaar ah dhinacyada iskaashiga waxwaatashiga istaraatiijiyadeed shirka madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo madaxda qaranka ayaa xakad ku jira iyadoo loo mari laayahay axmed ducaale geellaxaaf shaafici shariif maxamuud waxaa magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland ahna xarunta gobolka nugaal maalinimadii axadda aheyd ee toddobaadkan ka furmay shirka madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo ay kaga hadlayeen xaalado la xiriira sidii la iskugu soo dhoweyn lahaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha kaab oo khilaaf ba-an uu ka dhex taagnaa muddo dheerna uu soo jiitamay khilaafkooda qodobo badan ayay kaga hadleen oo ay ka mid yihiin sidai ay u noqon lahaayeen mid qura dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada walow ay ka cabanayaan madaxda maamul goboleedyada qaarkood cunaqabatayn ay sheegeen inay ku soo rogeen madaxda qaranka cunaqabataynta ay ka cabanayaan madaxda maamul goboleedyada waxaa qayb ka ah in laga joojiyey safarada dalka dibaddiisa ee ay la qaadan lahaayeen madax heer caalami ah islamarkaasina arrintaasi ay caqabada ku tahay xaaladaha la xiriira deegaanada ay matalaan amaba ay maamul goboleedka madaxda ay uga yihiin axmed ducaale geelaxaaf madaxweynaha galmudug ee garabka dhuusamareeb ee xildhibaanada cadaado kulanka ku yeeshay horey u sheegeen inay xilka ka qaadanaya shirkan ku noqday laf dhuun gashay kadib markii uu iskaga baxay kulanka oo socda markii uu ku qanci waayey amaba madaxda ay diideen inay saxiixaan dastuurka galmudug oo qayb ay ka tahay muddo kordhintiisa saddex sano oo uu ku soo saxiixday madaxda qaranka waxay aqbali waayeen in ay saxiixaan dastuurkan oo axmed ducaale geelaxaaf uu qorayo in uu muddo saddex sano oo kale ah xilka sii hayo lagana soo bilaabay muddada xilhayntiisa kadib markii magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ay heshiiska ku soo kala saxiixdeen amaba la isku daray maamuladii galmudug iyo ahlu sunne ay kala hogaaminayeen axmed ducaale geelaxaaf iyo sheekh shaakir cali xasan ka fadhigiisu yahay dhuusamareeb axmed ducaale waxa uu ku dooday in haddii aan la ansixinin muddo kordhintiisan uu doonayo amaba u xusul duubayo ayna waxba hagaagi doonin shirka ayaana hakad ku jira walow sida ila xog ogaal u ah shirkani ay inoo xaqiijiyeen in la sugayo in gelinka dambe ee maanta axmed ducaale gelilaxaaf uu soo gudbisto qodobo muhiim ah kuwaasi oo suurtagal ay tahay in labada dhinac ay iskugu soo dhowaadaan lama oga sida uu wax kaga bedeli doono hogaamiyahan uu gadaal ka daabayo sheekh shaakir cali xasan ka fadhigiisu yahay dhuusamareeb go-aankooda ah in muddo saddex sana ay xilka sii hayaan hase ahaatee madaxda qaranka waxay cadaadis ku saarayaan axmed ducaale gella xaafa inuu qaato hal sano oo muddo kordhina kadib sanadna ay dhacdo doorashada galmudug oo la filayay in dhowaan ay qabsoonto diyaariyay u yihiin madaxda muddo kordhinta sanadkaasa hase ahaatee xaaf ma ahan mid ku qanacsan maadaama uu yahay shaqsi u xusul duubaya inuu holo muddo saddex sano ah kumana qancayo in muddada sanadka oo keliya uu ka ekaado haddaba waxaa isha lagu wada hayaa kadib markii axmed ducaale geelle xaaf ay ishor fadhiistaan madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada waxa ka soo baxa walow madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay ku dadaalayaan sidii labada dhinac ay iskugu soo dhoweyn lahaayeen islamarkaasina shirka uusan u noqon lahayn mid fashil iyo isfahamgaah ku soo dhammaaday ee qodobo wax ku ool ay uga soo bixi lahaayeen dilalka ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho bisha barakaysan ee rabadaan oo dhammaana ay geysteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saddex qof ayaa ugu yaraan lagu dilay magaalada caasimada ah ee muqdisho tan iyo bilaabashada bisha barakaysan ee rabadaan dhammaan dilalkan ayaa geystay askarta ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo siyaabo kala duwan dadka ugu toogtay magaalada caasimada ah ee muqdisho dilka koowaad ayaa dhacay taladii askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaana arday lagu magacaabi jiray suldaan ismaaciil waxa uu ku dilay degmada dheer keenley ee gobolka banaadir magaalada muqdisho waxaana askarigu doonaya inuu ardayga ka qaato telefoonkiisa sida ay xaqiijiyeen goobjogaal iyo ehelka marxuumka suldaan ismaaciil degmada hodan ee gobolka banaadir magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dilay cabdisaaq yuusuf oo ahaa darwal kaxaynayay gaadiidka loo yaqaana mootobajaajta waxaana dilkaas uu ka dhacay isgoyska tarabuunka ee magaalada caasimada ah ee muqdisho dilka saddexaad ayaa ka dhacay degmada howlwadaag ee gobolka banaadir gaar ahaan deegaanka sayidka askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaana toogtay askari kale oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamuud xayle dalalka ciidamada u geysanaya shacabka loo egmaday inay ilaaliyaan hantidooda iyo naftooda ay muqdisho ku noqotay mid iska caadi ah askar sidan oo kala toogtay shicib iyo askar kale ayaa loo gudbiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya sida iyadoo xukun toogasho ah ugu xukunto dhowaan ayay ahayd markii askar dhac u geysan jirtay shacabka degmada kaaraan ee gobolka banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidana intaas waxaa ku dhan warkii duuro soo saara shaafiin shariif maxamuud tan intaan warkaan warka dib u kulmi doono duuro wanaagsan